saaxiibada siyaasadeed ee daneeya amuuraha soomaaliya iyo weliba sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya madaxda ugu sarraysa dowlad goboleedyada koonfur galbeed jubbaland iyo maamulka cadaado iyo weliba sidoo kale xubno kale oo ka mid ah beesha caalamka ayaa tegaya magaalada istanbul ee waddanka turkiga oo qaarkood hadda ay ku sugan yihiin si ay uga qayb galaan shir heer sare ah oo lixdii biloodba mar la qabto kaasoo dhex mari doona deeqbixiyayaasha soomaaliya taageera iyo hogaamiyaasha siyaasadda shirkan waxaa si wada jira uu furi doonaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba sidoo kale dhiggiisa waddankaasi turkiga rajab dayib erdogan muddada uu socdo waxaa la falanqayn doonaa wixii ka hirgelay mashaariicda qaramada midoobay iyo wakiilada caalamka ay ku bixiyeen soomaaliya ee new deal oo hadda ka hor lagu saxay magaalada brussels ee xarunta midooda yurub waxyaabaha kale ee laga wada hadli doono inta uu shirku socdo waxaa ka mid ah xaggee maraya ammaanka soomaaliya siyaasadda iyo weliba sidoo kale arrimaha bini'aantinimada qodobada sida weynisha loogu hayo waxaa ka mid ah ammaanka iyo siyaasadda iyadoo la ogyahay in waddanka soomaaliya uu diyaar garoobayo doorasho dhacda haddana wakiilada beesha caalamku waxay ka walwalsan yihiin qaabka ay wax ku socdaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo beesha caalamku waxay isku raaceen in afar dhibic shan mar kale dib loogu soo xulo hannaanka dowladeed ee soomaaliya laakiin dowlad goboleedyada qaarkood waa ay diidan yihiin arrintaasi iyagoo ku tilmaamay in aysan aqbali doonin natiijo kasta oo afar dhibic shan ee ah oo soomaaliya lagu hogaaminayo shirka magaalada istanbul ee waddanka turkiga waxaa la filayaa inay ka soo baxaan go-aamo qoseeya xaaladda soomaaliya waana shirkii ugu dambeeyey oo dhex mari doona dowladda federaalk ee soomaaliya hadda jirta iyo weliba sidoo kale wakiilada beesha caalamka maadaama bisha agoost loo baarlamaanka federaalk la kala diri doono lana soo dhisi doono baarlamaan cusub